wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland iyo maamulka degmada kismaayo ayaa waxa ay soo bandhigeen ansixinta qorshaha mashaariicda maalgashiga ee degmada kismaayo ee maamulka jubbaland cumar cabdulaahi farweyne gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada ayaa soo dhoweeyey mashruucan ee laga hirgelinayo deegaanada maamulka kaasi oo kaalin weyn ka qaadanayo horumarinta iyo maalgashiga mashaariicda kala duwan ee ay u baahan tahay kismaayo loo diyaariyana waanu ku faraxsannahay ee, waana baahiya dadka laga soo urusho dadka taabanaya marka ciddii shaqadaas soo qabatay oo tiimkaas soo horay waa ka mahadcelinaynaa intaa kadib hadda dhowr su'aalood baa ka yeeray oo waxaa dad kaar baa wareegshay horta waxaa inoo sheegayaa sidii loo saxeexay deyn cafinta waaba istaageen ee, maxaa ahayde kaararkii dadku wuxuu u gudbay in maalgashi la aado oo dadka mashaariic waxtaraya la keeno annagana waa u sheegnay hay-ado waxaan dhahnaa hadii dad wax samaynaysid wax dadku taraysa samee reerdan webiga ay deganoo maalintii oo dhan qorax taagoo ka raadin webiga haddaa degayo cunada u haystaa marka taas waa masiibo guud kulliyan waa la wadirireynaa dadku waa inay beeraha aadaan marka mashruucan eh, wuxuu u baahan yahay siyaasadiisa in la ilaaliyo oo si mashaariicda world banku ay fuliyaan waa waa waa mashaariic diritaan waaye soomaalida diritaan ma jecla waxay jeceshahay sitaba ka wareeg waxaan u baahanahay marka mashruuca kan dhammaanteen inaan wada ilaalino bulshaduna ay qeyb weyn ka noqoto oo dadku u adeegaya dadku ay qeyb ka noqdaan annaga ka maamul ahaan waa idin kala shaqaynaynaa ee degmadaaba saldhig u ah marka waxaan rajeynaya in wada ilaalino oo ka wada shaqayno eh, maslaxadda maaragtay eh, mashaariicdan wixii aanu ku dari karnay oo talaha waa ku darnay waxaan rajeynaynaa bulshada reer kismaayood
ogaas cali aadan sokor wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa sharaxaya ujeedooyinka kulankani ay qabanayaan iyo sidoo kale mashruucan waxa uu ka saacidayo dadka iyo deegaanada maamulka jubbaland shirkiisii kale waxaan u malaynayaa waxaan eh, muddo hadda lix maalmood laga joogo ayaa shirkan oo kale aan lahayn Eh, mashruuca maadaama hadde shirarkiisii iyo howlihiisii iyo aan isduldu saarayn waxaa sabab ay u ah taas in ay dadka soomaaliyeed iyo waxa loo qabanayo horta ay cajiziin wax walbana ay noqdaan wax kelina oo bannaanka yaallo oo la ogyahay haddii aad arki jirteen dadka soomaaliyeed ama gudoomiye aad arki jirteen mashruuc looga dhulmanayo mashruuca shir looga dhulmanayo ma aha halkaas ku yaalayaa cid kasta waxay ku darsanaysaa fikirkeeda cid kastaba waxay ay xaq ugu leedahayna ka qaadanaysaa mashruuca horta waa mashruuc noocaas ah Eh, maanta muhiim ayay noo tahay shirkan in aan maxaa la dhihi jiray iskugu imaano iyadoo weliba ay tahay mashruucu uu taargetgareynaya sagaal degmo sagaalka degmo degmadii ugu horreysay ee hadda shirarka noocan oo kale aan ka qabanay waa kismaayo Eh, maadaama dowladdii halkan ay degan tahay eh, meeshii laga duuli lahay halkan ay tahay waxaan jeclaysanay in marka hore kismaayo laga qabto Eh, sharaf ay noo tahay maanta inuu gudoomiyaha degmadan uu muxuu ahay sheeg qayb nagala yahay Eh, wuxuu noqon doonaa eh, xog aruurintan marka Eh, degmada kismaayo iyo baahiyaheeda ma aha wasaaradda beeraha keliya waxaa xogtan la aruuriyey ku jirto ee aan caafimaadka kalluumaysiga beeraha xanaanada xoolaha ayo sektor kasta waxaana waxtar ay u tahay waxay dhaxal ee dowladda jubbaland ay leedahay noqda oo berito aad dhihi karto aniga baahideyda waa tan een, waana muxuu ah waxaan rabaa a b c d in wax laigala qabto Een, waxaan rabnaa mashruuc kastaba ma kaafinayo baahiyaha kasta oo jiro laakiinse waxaan rabnaa in ay xogtan ay saacidayso mashruuca wuxuu ka qaban karana uu ka qabto mashaariicda kalena dowlad waxaan ay u ahaato oo iyagoo annagoo xog haysano berito ay mashaariicda kale ay iman karaan